wasiirka warfaafinta maamulka la baxay somalilan axmed yaasiin shicali ayaanle ayaa sheegay in xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka uu ku fashilmay hogaaminta dowladda federaalka iyo inuu sugo amniga goobaha uu ka jiro maamulkiisa oo ay muqdisho ugu horrayso wuxuu xusay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay garaacayso albaabkiisa maalinba maalinta ka dambaysana ay ka qabsanayso degmo hor leh dagaalkii dhowaan moqokori looga qabsaday dowladda federaalk ayuu soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in xasan sheekh iyadoo laga qabsaday magaaladaasi uu ciidamo u dirayo gobolka sanaag arrintaasi ayuuna sheegay inay tahay wax lala yaabo
taaka waxaan isuukin yeedhay shirkan jaraa'id inaan kaga hadalno daandaansiga iyo xasaradda iyo colaad horinta uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda xamarka talisa ah uu ka wado degmooyin ka mida bariga somalilan runtii waa wax laga xumaado nin madaxweyne loo doortay oo dal mas-uul looga dhigay oo intii mas-uulka looga dhigay ku fashilmay xasilin kari waayey nabadgelyadeedii albaabkiisii shabaab ay garaacayso ay amaaninba degmo ka qabsanayso maca daalik indhala-aan darteed iyo xumaan iyo inuu fadqalad ka abuuro somalilan haddana ciidamo usoo diraya degmooyin ka mida bariga somalilan waxaan xasan sheekh maanta leenahay waxaad maraysaa neefku markii la gowraco marmar buu kacaana sakaraadka dabeedna geeduhu jiidha ninka ay moqokori ay shabaab ka qabsanayso ee muqdisho nabadgelyadeedii xasilin karila ayaa sanaag ciidan baan ka qoriyo ciidan baan usoo dirayaaleh waa wax laga yaaba runtii waa wax laga xishoodo waxaanu leenahay cawaaqibka waxa aad faraha kula jirta ka dhasha xasan oo cidi kula yeelmaysa adaa qaadi doona waxaa jirta dowladdiisu ma awoodo inay ciidankeeda mushaharka siiso oo waxaad ka warqabtaan in ciidamadii u qornaa ay maanta mushahar la-aan mudaharaad ku sameynayeen muqdisho gudaheeda ay kontarooladii xidhanayaan kadib la wareegitaanka mujaahidiinta al-shabaab ee degmada moqokori ayaa waxa ay dhalisay hadalhayn iyo walaac badan waxaana marba marka xiga isa soo taraya mas-uuliyiinta ka hadlaya islamarkaana dhaliilo u jeedinaya dowladda federaalka haddaba degmada moqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa ah magaalo istaraatiiji ah waxayna xidhiidhisaa gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galguduud sidoo kale qabsashadii mujaahidiinta ee aadan yabaal kadib waxay ahayd xarun muhiim u ah sahayda iyo isku socodka ciidamada dowladda federaalka